bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa habeennimo khamiis ah oo ay jimco soo gelayso taariikhduna ay ku haastaysan tahay shan iyo tobanka bisha juun sannada labada kun toddoba-iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan kulankii toddobaadlaha ee golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya ayaa maanta diiradda lagu saaray intiisa badan ka hadalka ka hadalka weerarkii bahalnimo ee habeennimadii xalay lagu qaaday maqaaxidda bias house ee kasoo horjeeda hotelka bush ee ku yaala degmada hodaneed ee gobolka banaadir weerarka oo ahaa mid ku bilowday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo ay xigeen dhalinyaro la sheegay inay ka tirsanaayeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo tiro ahaan laisku khilaafsan yahay ilaa iyo haatan cadad ahaan inta ay ahaayeen oo dadka qaar ay sheegayaan inay shan ahaayeen halka xukuumadda ay sheegtay in afar nin ay weerartay goobtaasi waxaana la sheegay khasaarooyin kala duwan inay ka dhasheen intii weerarka uu soconayey wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya ayaa shir jaraa'id ku qabtay gudaha xafiiska ra-iisul wasaaraha kulanka markuu soo idlaaday kadib kaa oo warbaahinta kaga warbixiyey waxyaabihii kulanka looga hadlay oo ay qayb ka ahayd weerarkii wuxuushnimo ee xalay lagu qaaday hotelka bias house iyo sidoo kale dakhliga wasaaradda maaliyadda ay sheegtay inuu soo xarooday iyo warbixinno kale oo ay ka mid tahay meelmarinta manhajka waxbarashada oo laga filayay xukuumadda maanta inay meelmariso ugu horeyn intii aan ajandaha la gelin waxaa la wareystay wasiirka amniga wasiirka amniga iyo dhammaan golaha wasiiradu waxay ka taabseedeenayaan ummadda soomaaliyeed arrintii maaragtay xumeyd ee argagixisada cadiid ee ka dhacday xalay magaalada muqdisho oo nimankii forarka ahaa argagixisadaha ay ku laayeen dad badan oo shacab oo masaakiin ah oo dhinacsanayay marka arrintaasi iyada waa la cambaareeyey waana la cambaareynayna dowladda loo cambaaraysay golaha wasiirada loo cambaareeyay wasiirka amniguna arrin arrintaas warbixin buuxda ayuu ka bixiyey inta dhimashada ahee la ogyahay toddoba gabdhood baa ka mid ahaa iyo adiga waxa weeyaan todaxa guud marka la isku dayo labaatan qof bay noqonayaan laakiin waxa waaye oo ay ku jiraan afar afartii nin ee weerarka geystay argagixisada ay ku jiraan marka dhaawacuna sideed iyo toban qof ku noqonaya waxaa laga hadlay oo kale soo bandhigista dakhliga oo soo xarooday ilaa iyo hadda ee wasaaradda maaliyadda laga hadlay iyadana wasaaradda maaliyadda waxay soo bandhigtay dakhligii soo xarooday ilaa hadda ayaa iyadana lagaga hadlay golaha wasiirada waxaa kaloo lagaga hadlay amal la rabay inuu ansixiyo oo aan la ansixin maanta manhajkii waxbarashada oo dhinaca kale warar kala duwan ayaa kasoo baxaya weerarkii habeennimadii xalay ahaa ka dhacay magaalada muqdisho laguna qaaday maqaaxiyahaas kasoo horjeeda ee bush iyo sidoo kale bias house inta la xaqiijiyey ilaa iyo haatan marka laga soo tago sheegashada golaha wasiirada waxa ay gaaraysaa tirada dhimashada shan iyo labaatan ruux halka dhaawacyada ay gaarayaan kod soddon kale oo waxyeelaya kasoo gaartay weerarkaasi burbur xoogan ayaa sidoo kale waxa uu soo gaaray labada maqaayadood iyo sidoo kale guryaha ku dhow dhow iyadoo burbur hantiyadeed sidoo kale ay ka dhasheen weerarkaasi oo ay ka mid yihiin gaadiidka qaybahooda kala duwan ee horyaala xilligaasi maqaaxiyaha la weeraray hortooda ururka al-shabaab oo mas-uuliyadda weerar ka sheegtay waxay sheegteen in khasaarooyin kala duwan ay ku gaarsiiyeen waxay ugu yeedheen cadowga islaamka sida hadalka u dhigay af ayeen u hadlay kooxdaasi maruu la hadlayay baraha lagu taageero kooxda al-shabaab iyo sidoo kale idaacadda andulus ee ku hadasha afka kooxdaasi madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya michael kittin ayaa si ahdaa u cambaareeyey weerarka habeenimadii xalay ah lagu qaaday maqaaxidda iyo sidoo kale hoteelka iska soo horjeeda ku yaala gudaha magaalada muqdisho ayagoona tilmaamay in weerarkaasi uu ahaa mid wuxuushnimo ah oo ay waxyeelo kasoo gaartay dad shacab u badan sida uu ka dhawaajiyey madaxweynaha soomaaliya kaytin sidoo kale waxa uu sheegay in lala xisaabtami doono kooxaha weerarka noocaasi ah ku qaaday goobtaasi asigoo ugu tacsiyey bulshada soomaaliyeed dhibaatooyin kala duwana ee soo gaaray dadkii muwaadiniinta soomaaliyeed ee waxyeelada ay kasoo gaartay weerarkii habeennimadii xalay ah lagu qaaday maqaaxidaasi halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa maanta waxa uu dahfuray kalfar soddon iyo sagaalaad ee baarlamaanka maamulkaasi kaa oo maanta uu ka furay magaalada garowe golaha maamulka waa baarlamaanka maamulka puntland in ay u adeegaan bulshada soomaaliyeed gaarbaajiyey waxa uuna tilmaamay kuna ammaanay doorka waxqabad ee baarlamaanka maamulkaasi bulshada deegaanada maamulkaasi ay ku dhex leeyihiin cabdiweli maxamed cali gaas ayaa la rumaysan yahay in khilaaf baan uu kala dhexeeyey muddooyinkii dabagolaha wakiilada ee maamulka inkastoo haatan la sheegayo isfaham in uu jiro dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo maleeshiyada kooxda al-shabaab ayaa waxa uu ka dhacay nawaaxiga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe iyadoo weerarka la sheegaya inuu ka bilowday ka gadaal markii ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya bam loo dhigay hareeraha waddada taasoo keentay in ciidamada howlgalle ay ka sameeyaan goobta qaraxa lagula eegtay iska horimaadka ayaa la tilmaamay inuu ahaa mid aada u xoogan labada dhinacna in muddaha ku dhex marayay goobahaasi iyadoo ugu dambeyn la tilmaamay ciidamada dowladda soomaaliya in ay baaritaano ka sameeyeen goobihii dagaaladaasi ay ka dhaceen iyadoo aan la garanaynin kooxihii shabaab ka tirsan ay halkaasi kula dagaalamayay ciidamada halka ciribijaan ay dhigeen dadka deegaanka ayaa ku warramayay inuu jiro khasaarooyin soo gaaray labada dhinac inkastoo aan la haynin tirada dhabta ah ee waxyeelada dagaalkaasi dhinaca kalena wararka naga soo gaaraya gobolka hiira ay tilmaamayaan inuu mar kale halkaa kasoo cusboonaaday waa xadka gobolada galgaduud iyo galbeereed muddooyinkii dambe halkaa kaga ka soconayay una dhexeeyay maleeshiyaad kasoo kala jeeda mantabaan iyo sidoo kale qaybo ka mid ah magaalada beledweyn gaar ahaan degmooyin hoosta degmada maxaas wararka dagaalka ayaa ku warramaya in labada dhinacba gurmadyo kala duwan ay ka kala helayaan magaalooyinka beledweyn iyo sidoo kale guraceel oo ka kala tirsan gobolada hiiraan iyo sidoo kale galgaduuda odayaal iyo waxgarad siiskooda isku howlay ayaa la sheegayaa inay haatan ku howlan yihiin joojinta xiisadan kasoo cusboonaatay halka iyadoo baaqiyo kala duwana loo dirayo labada dhinac ahlu sunna iyo maamulka gobolka hiiraan waxay sheegeen inay ka qayb qaadan doonaan joojinta colaada kasoo cusboonaatay gobolada mudug waa galgaduud iyo sidoo kale hiiraan iyadoo labada dhinac lagu baaqay in dagaalada si deg deg ah ay u joojiyaan dagaaladan ayaa ahaa kuwa muddooyinkii dambe kusoo laalaabtay goobahaasi warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo waa naga inta anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idiin akhrinaya warka intaynu mar kale dib u kulmayno sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh